madaxweynaha soomaaliya brofesor xasan sheekh maxamuudna waxaa lagu waday inuu maanta marka aado laakiin socdaalkii marka madaxweynaha uu ka baagsaday wararka waxay sheegayaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo i qorshay sanada aadista magaalada marka inuu ka baagsaday sababo jira iyo weliba xalinta khilaafka ka jira gobolka shabeellada hoose oo guddigii loo diray uu hogaaminayo wasiirka gaashaandhigga genaraal maxamed sheekh xasan oo weli aysan waxa guddigaasi aanu gaarin weli taasoo keentay madaxweynaha soomaaliya inuusan aadin magaalada marka wasiirka arrimaha gudaha iyo weliba federaalka cabdullaahi good axbarre oo golkii hore wafdiga wafdigii hore hogaaminayay muusan aadin socdaalkan waxaana arrintaas lagu macnaynayaa in dhinacyada dagaalamaya dhinac ka mid ah ay u arkeen in uu heeb ahaan uu kasoo jeedo cabdullaahi goodax barre dhinaca kale taasoo keentay inuusan wasiirka arrimaha gudaha uusan ka qaybgelin wadahadallada jira ilaa haddana ma jirto wadahadallada wax xal ah oo laga gaaray ayadoo aysan jirin guddigan magaalada marka jooga oo hogaaminayo wasiirka gaashaandhigka wasiirka gaashaandhigga generaal maxamed sheekh xasan inkastoo aysan ku jirin guddigaasi labada dhinac ee xubno ka kala socdo dowladda soomaaliya ka tirsan dad badan oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo weliba xalinta khilaafaadka waxay sheegayaan in muhiim ay tahay in dhinacyada ishaya oo isku haya gobolka shabeellada hoose dhinacyo ka kala socdo dowladda ku jira in loo diro gobolka shabeellada hoose guddiga ay ka mid noqdaan taasoo keeni karta isku soo dhowaansho labada dhinaca madaxweynaha soomaaliya lama oga xilliga uu aadayo gobolka shabeellada hoose gaar ahaan magaalada marka oo maanta uu ka baqsada laakiin wararka waxay sheegayaan dodobaadka soo socda horaantiisa in wafdiga wasiirka gaashaandhigga uu kasoo ambabaxayo magaalada marka muqdishona uu ku siinaqan